marwada koowaad ee jamhuuriyadda somalilan aamina sheekh maxamed sheekh sirdeed wasiirka waxbarashada samsam cabdi wasiir ku-xigeenka caafimaadka mas-uuliyiinta kale madaxa samafalka xafiiska samafalka mas-uuliyiinta kale ee tirada badan ee la taliyayaasha madaxweynaha agaasimayaasha guud iyo intaa xubnaha hablaha ee ururada ka socda naaw gaaroodi rag iyo dumar intiina mas-uuliyiinta iyo shacbiga reer salaxley iyo guddida deegaanka ee horumarinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax badan baa halkan laga sheegay laakiin waxaan idiin sheegayaa dhammaan waxaasoo dhammi waxa ay ku suurto galeen waxa ay ku suurto galeen gacanqabashada iyo gargaarka ay xukuumadda somalilan u fidhistay waxaa u dambaysay alaabta halkaa taalla xukuumadda somalilan markii ay dekedda soo gaadhay hal maalin oo keliyaba dekedda taallay waxaanay bixisay cashuurdhaaf shilin lagama qaadin waxaa la yidhi kol hadday silaxli ku socoto arrintuna samafal tahay sideeda ha loo gaarsiiyoye ka dhex madaxweynuhu halkan wuu yimi madaxweynuhu dhagax buu dhigay dayrka dayrka dhakhtarka waxa gacanta ku haysa oo dhisaysa shirkadii qandaraaska lagu siiyey waana ka diyaar dhinaca xukuumadda ballanqaadkaasna wuu fuliyey madaxweynuhu waxaana la siiyey shirkadii dhakhtarka dhistay iyadaa dayrkana dhisaysa waxaa kaloo meesha ku jira waxaaynu ka caban jirnay oo sallaxlay mar kastoonu nimaadno waxaan marka hore u mahadnaqayaa gudayo debadda dhallinyaro iyo waayeel ururka la baxay gaaroodi oo muddo saddex iyo toban sannadood ah gacanta ku hayay iskuulka la yidhaahdo sallaxlay ee hoyga ah ee carruurtu waxna ka cunto seexato waxna ka barato ururka gaaroodi waxaad moodaa markii saddex iyo toban sano kadib inay u baahdeen in la gacan qabto oo la taageero ma doonayna inay hawshii ka baxaan waxaannu doonaynaa sidii ay u wadeen inay u wadaan laakiin ay boodhka iska jafaan madaxweynaha somalilanna inta ay dib ka diyaargaroobayaan isagaa dammaanad qaaday noloshii iskuulka salaxley ee gacanta ku hayeen maantana wasiirka waxbarashadu waxa ay guddoomiyaha deegaanka ee horumarinta ku wareejin doontaa bisan iyo bisha ku xigta lacagtii loogu talagalay oo kaasha oo uu soo dhiibay madaxweynuhu waxaa meesha ku jira oo halkan imanka idiin taagan had iyo jeer reer salaxlayo madaxweynaha iyo marwad markay inoo yimaadaan faramadnaarin lagamama naqdaan maanta waxay inoo jitaa marwadu baabuurka halkaa taagan ee raashinka ah iyo bustayaashii dhakhtarkii iyo ardaydu uga laayeen waxaan ku dadaalaysaa xukuumaddu inay wax la qabato dadkeeda salaxlina waxa ay ka mid tahay uun shacbigeeda iyo dadkeeda inkastoo aa ogtihiin itaalka xukuumadda haddana maanta dadaal fara badan baa deegaanka salaxle loo sameeyey wasiirka madaxtooyada oo waddooyinka ka mas-uulihii shalay wuxuu joogay qool caday waxaanu sii daayay lacagtii u dambaysay ee dhinaca xukuumadda kaga xidhnayd ee waddada waddadiina daamurkiiba la saaraya dhinaca kalena marwe waxaan kuu sheegayaa reer salaxle iyagoo taa dareensan maanta mucaaradku wuu ku yaryahay mar kale u mahadnaqayaa gaaroodi ururka gaaroodi waxaanan leeyahay gudeeyo dabadba idinku hawshii ka bixi maysaan laakiin mar labaad boodhka iska jafa hawl wanaagsan baa hayseen oo gacanta ku hayseen hawl samafale baa hayseen intaana wasiirka waxbarashada iyo madaxweynuhu